wayudilu ilaahay wuu lumiyaa man qofka yashaau oo doonana wuu lumiyaa cadlan caadilnimo isaga ma dulminayo ilaahay qofka doono wuu lumiyaa marka uu luminayana caadilnimay ka tahay ma dulminayo sababtu waa maxay jidkii toosnaa baa loo cadeeyey ha qaadin baa layidhi kolkaasuu qaaday hadduu qaada sidii baa loo raacaya sidii yaa loo raacaya waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shaytaana ninka jidka ilaahay ka jeesta shaydaan baan u qoondaynayna gacanta ka saaraynaa buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala sidiisa ayaa loogu waraya kolka lama hanuuninayo wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin intaba qur-aanku way ku jirtaa ninka hadduu xumaanta doorto oo loo cadeeyo sidaa isaga oo rabo ma arkaysa yaa leey ahlan wasahlan shaydaanoo ka shaqayso kolka waa caadilnimo weyn wayakdulu ilaahay waa hoojiyaa man qofka yashaau oo doonana waa hoojiyaa oo hiilamaad ma siiyo oo uma hiiliyo uma kaalmeeyo oo xumaantii lagama ilaaliyo cadlan caadilnimo wayabtali wuuna ibtilayaa ilaahay qofkan waa ibtilayaa cadlan caadilnimo intaba ilaahay subxaana wa tacaala dulumku ma aha intii hore ayay qaabilsan tahay wayudilu wuu lumiyaa man yashaau qofkii oo doono cadlan caadilnimo oo dulun ma arkaysa isaga oo ku samaynaya aanan ahayn wayakdulu ilaahay waa hoojiyaa man qofkii yashaau oo doono cadlan caadilnimo wayabtali ilaahay wuu ibtiliyaa man yashaau qofkii oo doono cadlan caadilnimo wa kulluhum khalqiga kulligii yataqalabuuna way gudgudoomayaan fii mashii'atii ilaahay doonistiisa doonista dhexdeeday ku gudgudoomayaan bayna fadligii fadligiisa dhexdii iyo wacadliga caadilnimadiisa dhexdaysa ku gudgudoomayaan khalqigaasoo idil oo sii socda oo soo socda arkaysid waxay ku gudgudoomayaan ilaahay mashiicadiisa dhexdeeda fadligiisa qaar haysto iyo qaar caadilnimo ku dhacday labadaas wey bayna fadlihi fadligiisa dhexdii iyo wacadliga caadilnimadiisa dhexdood ayay gudgudoomayaan wahwa ilaahay mutacaalin ku koreeyo wey canil addaadi dididyaalka waa ku koreeya iyo wal andaadi waxyaalaha unidka ah didka iyo did addaad waa jamcu diddin oo daad ah andaadna waa jamcu niddin oo nuun awey diddiga waxaa la yidhaahdaa wixii markii adugu aada meesha ka maqan tahay imaan karo oo labadiin inaad meeshii wada joogtaan aan suuragal ahayn waa sida habeenkii iyo maalinta markuu mid jooga mid kala imaanayo inay labadii habeen iyo maalin wada kulmaan mustaxiil weeye waa sida cadaanka iyo madowga oo kale hal boos inay ku wada kulmaan ma suurobayso inuu boos hal boos cad yahayna madow yahayna ma suurobayso waa sidaas oo kale weeye kolka didka waxaa la yidhaahdaa wixii booska markaad ka maqan tahay imaanaya ama markuu isaga maqan yahay adugu aada imaanaysid oo labadiin aanaad kulmi karayni oo midkiin hadduu joogo kan kale oo maqan yahay kolka ilaahay waxyaalaha didka saas oo kale ma laha oo la odhan karo markuu isaga maqan yahay mid yimaadaa jira markuu kaasi joogon isaga waa maqnaanaya la odhan karaa ma jiro nidkana waxaa la yidhaahdaa waa kan kugu filka ahee kula tartamayo oo waxaad qabanaysa qaban karo waxaad baabi'inaysana baabi'in karo waxaad baabi'isa hagaajin karo waxaad hagaajisa kharibi karo saas oo kale qofka kula ku garab joogso wey kula tartamayo oo kugu filka ah kaasaa nidda la yidhaahdaa kolka waxaa layskaga idlaaqaa ma arkaysaa wax alle wixii asnaamtii wax alle wixii shurakada layskaga idlaaqaa waxaa loogu idlaaqayaa nid mu wada aha kuwaas dhagaxaan la qoray oo sanamka ayaa laleeyahay waa nid amdaad wey kajin baa loo leeyahay iyago gaalada lagu kajimaya waxay leeyihiin maadaam ilaahay wax lamid ah ma samayn karaan oo ilaahay ku fil ah oo ilaahay la tartami kara ma samayn karaan mana haystaan laakiin maadaama ilaahnimo ay siiyaan waa lagu kajimahale waryaha wax ilaahay ku fil ahoo la tartami karaaba samayseen baa laleeyahay soo dhagaxaa ma samayn waa kajin baa loo leeyahay mooyaane nid quman ma aha wahwa ilaahay mutacaalin ku koreeyo canil addaadi didyaal waa ku koreeyaa kuwo isaga uu did ah oo marka isaga aan joogin iyagu joogo marka iyagu joogaan isaga ka maqan yahay kuwaas ilaahay kuwaas oo kale ma laha sida habeenkii maalinta oo kale ah wal andaadi nididyaal kuwo isaga kufil ah oo isaga la tartami karo oo garab joogana ilaahay ma laha subxaanahu wa tacaala laa raadda ku celiya liqadaa'ihi ilaahay qadihiisa xukunkiisa ku celiyaa ma jiro ilaahay qadihiisii hor ilaahay wax kasta horeba u xukmiyey qadlihiisii hore ku celin kara odhanaya qadlahaasi ma soconayo xukunkaasi ma soconayo mid odhan karaa ma jiro oo di- maanta xukunkaas diidayo oo la odhanayo ma hirgalayo laa raadda ku celiya liqadaa ilaahay qadlihiisa ku celiya ma jiro walaa mucaqiba ku dib u dhiga lixukmihi ilaahay xukunkiisa dib u dhiga oo cirib ka dhigi karana ma jiro ku ilaahay xukunkiisa cirib ka dhigi karo oo dib u dhigi karana ma jiro tii hore waxay ahayd ilaahay xukunkiisa qadihiisa ku celiya oo yidhaahdo kani maba hirgalayaba ma jiro wey halkaana waxaa weeye ku ilaahay xukunkiisa dib u dhiga oo cirib ka dhiga oo yidhahdo horta ha loo kaadiyo iminka ma ahe waa laga fiirsanayaa oo meel layska dhiga saas oo kale kolka kaasa ta'khiir baa loogu jeedaa iminka in dib loo dhigo oo dib loo hakiyo kolka ma dib loo hakinayo ama mar dambe ha la sameeyo ama maha weligiis baa saas oo kale ha ahaado kulli cirbi ilaahay xukunkiisii ku maanta cirib ka dhigaya oo dib u dhigaya ma jiro waqtigii isagoo ugu talagalay buu soconaya walaa haaliba ku raynaya liamrihi ilaahay arrinkiisa mid ka raynayana ma jiro ilaahay arrinkiisa mid ka raynaya ilaahay arrinkiisa mid ka raynaya ma jiro ilaahay arrinkiisa mid ka raynayana ma jiro ilaahay amarkiisa siduu isagoo amro yaa soconayso mid amarkaas ka reeyo oo joojin karana ma jiro wey ha qaalibka waxa weeye sheygan wa- waa ka qaalib noqda haddii la yidhaahdo waa inuu ka reeyo sheegii oo sheegii siduu ahaa hadduu ni- amar arrinkaas ilaahay wata hadduu ahaa inuu hirgalana intuu ka reeyo oonu hirgalayn ama hadduu rabo ilaahay inuusan hirgalinna intuu ka reeyo oo hirgil ka dhigo kaas oo kale ma jiro wey ku amarka ilaahay ka reynayo oo sida ilaahay arrinkiisa oo watay sida ilaahay ugu talagalay si ka bedelan ka dhigi karo ma jiro wey kolka arrinka amarka waxaan ugu jeedaa wixii bimacnaa sha'ni oo kale wey arrin oo kalean ugu jeeda aamanaa waan rumaynay bidaalika kaa la soo sheegay waan rumaynay kitaabka awelkiisa ilaa halkaas kullihii dhammaantiiba waan rumaynay kaa aan soo sheegnay kulligii waan rumaynay waiqannaa waan yaqiininay oo waan hubsanay hubaal baana ku soconaa anna kullan mid kastaba min cindii ilaah agtiis inuu yahay wax kastaba xagga ilaah inay ka yimaadaan ayaan rumaysanaa waiqannaa waan rumaynay anna kullan dhammaanba min cindii ilaah agtiis inay tahay oo wax meel kale ka yimaad inayna jirin kaasaan rumayno oon yaqiininay wanaquulu waxaan odhanaynaa ina muxammadan nebi muxammed cabduhu ilaahay addoonkiis inuu yahay addoonkii almusdafaa ee la doortay wa nebiyuhu nebigiis inuu yahay nebigiisii almujtabaa ee la soo xulay wa rasuuluhu rasuulkiis inuu yahay rasuulkiisii almurtadaa laga raali noqday taasaan odhanaynaa wa innahu nebi muxamed khaatimul ambiyaa'i nebiyaalka kii u dambeeyey inuu yahay ayaan odhanaynaa ama khaatamul ambiyaa'i nebiyaasha kii lagu khatimay inuu yahay ayaan odhanaynaa oo nebi ka dambeeyay ma jirto sida ilaahayba oo noo sheegay walaakin rasuulallaahi wa khaatama annabiyiina wa imaamul adqiyaa'i kuwa ilaahay ka cabsada imaamkoodii ay ku dayinayeen inuu yahay ayaan saasaan sheegaynaan odhanaynaa adqiyadaas ama nebiyaal ha ahaadeen ama ma ahe saalixiin kale ha ahaadeen nebigeenaa imaam u ah adqiyadoo idil isagaa imaam u ah wa sayidulmursaliina kuwa lasoo diray sayidkooda inuu yahay ayaan odhanaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam mursaliinta hadduu sayidkooda yahay bani aadamoo idilna inuu sayid u yahay waa meesha laga garanaya wa xabiibu rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda xabiibkiisa inuu yahay xabiibkiisii la jeclaa ee ilaahay agtiisa laga jeclaa rabbigii agtiisa laga jeclaa isagana oo jeclaa inuu yahay baan odhanayna waa xabiib ilaahay maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala khaliil ka dhigtay sida nebi ibraahim oo kale ina allaha ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliilan yuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam khaliilkana khullada waxa weeye waa saaxiibnimada jacaylka meeshii ugu dambaysay wey maxaa yeelay markaa isjeceshihiin markuu gaaro heer arrimahaaga inuu dhexgali karo wax kasta adigoon ogan arrimahaaga wax ka qaban karo khaliil kolkaas la yidhahda xagga bani aadamka waa sidaas kolka ilaahay rab xabiibkiisa waa yahay khaliilkiisana wuu yahay wa kullu dacwaan nubuwati nebinimo sheegashadeed kulligeed bacdahu nebi maxamed bacdigii calayhi salaatu wasalaam faqayun habaaw wey wahawan iyo nafi waxay jeclaatay wey waana habaaw oo waa lunsanay oo la lunsan yahay iyo nafta unbaa iska jeclaatay maaha nebinimo kolkaa meesha oo ku haya ninkaasi sheegtay ma jirto waxa weeye waa nafta unbaa iska jeclaatay waa iska sheegtay waa iska damcay keliya wa kullu dacwaan nubuwati nebinimada sheegashadeed kulligeed bacdahu nebiga bacdigii faqayun habaw iyo wahawan nafi waxay jeclaatay wey oo run ma aha wahwa nebi moxamed almabcuudu kan lasoo bixiyey wey oo lasoo diray ilaa caamati ljinni jinka dhammaantiisa loo soo diray iyo wa kaafati lwaraa khalqiga idaylkiisa loo soo diray kaafadii caamada waa laba macno isku dhow ama waaba isku macno bilxaqi xaq lagu soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam markii khalqiga idayl loo soo dirayo isagoo xaq wataa lasoo diray shay jira oo jiritaankiisana xaq yahay isaga oo wata ayaa lasoo diray oo wuxuu wata nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu la yimida oo isaga kolkaa xagga ilaahay kala yimid kulli waa wada xaq wahuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam almabcuudu kan lasoo bixiyey wey oo lasoo diray ilaa caamati ljinni jinka dhammaantii loo soo diray wa kaafati lwaraa khalqiga idaalkiisa loo soo diray bilxaqi xaq isaga oo wata lasoo diray walhudaa hanuunin khalqiga la hanuuniyo oo jidka toosan iyo jidka qallaacan loo kala cadeeyo oo jidkii toosnaa waa kan la yidhaahdo lagu soo diray wa min nuuri nuur lagu soo diray iyo wadiyaa iyo iftiin lagu soo diray nuurka iyo diyaha sida isticmaalkooda ku badan yahay way kala xoog badan yihiin nuurka waxaa ka xoog badan diyaha sida aayadda qur-aanka laga fahmayey wahuwa aladii jacala shamsa diyaa'an waalqamara nuuran iftiinka ka soo baxaya qoraxda diyaa buu ilaahay ku cabiray kan qoraxda kan dayaxa ka soo baxaya nuur buu ilaahay ka cabiray labadan inay kala xoog badan yihiin waa la garanayaa kolka diyaa'a sida ka muuqato waxaa weeye aayadda waa nuurku walacwalaclaynaya xooga badan wey ee xooga badan kaas wey kolka waxa weeye ilaahay subxaana watacala nabi maxamed markuu soo dirayo baraahiin xujooyin buu kusoo diray xujooyinka qaarna aad bay u cad yihiin oo way cad yihiinoo aad iyo aad bay u xoog badan yihin oo cad yihiin qaarna waa nuuro waa iftiin laakiin waxaa suurooda inay kaaga baahan tahay fiirfiiru kolka labadaba waa isku mid wey labadaba ilaahay baa kusoo diray kolka nebi maxamed markii ilaahay oo soo dirayay waxaa lagu soo diray bilxaqi waalhudaa iyo binnuuri nuur iyo bidiyaai iftiin ayaa lagu soo diray wanaquulu waxaan oranaynaa waina alqur'aana qur'aankii wanaquulu waxaan oranaynaa ina alqur'aana qur'aankii kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisii weeye minhu ilaahay xaggiis iyuu baddaa ka daahiray qur'aankan ilaahay xaggii buu ka daahiray bilaa kayfiyatin sidee la-aan yuu uga daahiray qur'aankan xaggi ilaahay buu ka daahiray sidee la-aan buu uga daahiray malaku jibriil baa ilaahay nooga keenay kayfiyaduu ilaahay xaggiisa uga daahiray ilaahay unbaa yaqaan anagu ma naqaan malaku jibriil yaa ilaahay nooga keenay xaggiisuu ka daahiray kayfiyada uga daahiray mid aan garan karna ma aha qowlan xaaluhi qowl oo ilaahay xaggiisa ka yimid wa anzala wuu soo dejiyey huwa ilaahay kalaamkii wuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa nebi maxamed ah korkiiba ku soo dejiyey waxyan isagoo waxyi ahoo loo soo waxyooday oo malaku jibriil loo soo dhiibay kolka malaku jibriil naftiisa markuu nebiga u waxyoonayay oo isaga nabigeena calayhi salatu wasalaam oo u waxyoonayay kayfiyada u soo gaarsiiyey xaqiiqdeeda ma naqaan iska dhaaf malku malaku jibriil markuu xagga ilaah kasta kasoo qaaday iska dhaaf markuu ilaah kasoo qaaday xataa malaku jibriil markuu nabigeena u yimaado oo qur-aankaas usoo waxyoonaya kayfiyada oo u soo gaartay qalbigiisa oo ugu rido sheegani oo qalbigiisa ugu yani oo ugu sugo xaqiiqdeeda weli way noqontahay nabigu waa la weydiiyey sideeba waxay kuugu yimaada waa layidhi calaamooyin buu noo sheeg sheegay laakiin weli xaqiiqda way noqotay waxaad arkaysaa isagoo asxaabtii dhex jooga oo sidaa u fadhiyo ayaad arkaysaa isagoo yaro sasi noqday xooga yar kadib waxaad arkaysaa wixiibaa ka kacaya markaasoo arkaysa isagoo intaasoo aydood haya sida qalbigiisa ay u gaadhay oo u qabtay oo ku abuuray ilaahay baa yaqaan subxaanahu wa tacaala kolka waxyiga siduu ku yimaada xagga ilaahay ugu yimaada iyo siduu malku jibriil nabigeena u soo gaarsiiyo xaqiiqda kayfiyadaas weli way maqan tahay bani aadamka ma garan karaa calaa kulli xaalin xagga ilaahay buu ka daahiray isaga oo kayfiya aan lahayn nabi maxamedna waa lagu soo dejiyey ilaahay baa ku soo dejiyey waxyi isaga oo xagga maalku jibriil loogu soo dhiibay loo soo waxyooday wasadaqa waxaa rumeeyey kalaamkaa ilaahay waxaa rumeeyey almu'minuuna mu'miniintii way rumeeyeen calaa daalika kaa korkii bay ku rumeeyeen inuu kalaamullaahi minhu badaa bilaa kayfiyatin isagoo ah wa anzalahu calaa rasuulihi waxyan isagoo ah saasay ku rumeeyeen isaga oo kalaamkii ilaahay ah kayfiye la-aan oo qowl ah iyo isagoo nabi maxamed waxyi loogu soo dejiyey saasay ku rumeeyeen xaqan xaqnimay u rumeeyeen wa ayqanuu waxay yaqiiniyeen hubaal agtooda ku noqday annahu kalaamkaasi qur-aankaasi kalaamullaahi kalaamka ilaahay inuu yahay tacaalaa koreeye bilxaqiiqati xaqiiqanimo inuu kalaamka ilaahay u yahay oon majaaj ahayn wa annahu qur-aankii wayqanuu waxay yaqiiniyeen annahu qur-aankii kalaamullah ilaahay kalaamkiisa inuu yahay tacaalaa ilaahay uu koreeya bilxaqiiqati xaqiiqanimo inuu kalaamkiisa u yahay laysa uusan ahayn qur-aankaasi bimakhluuqin kula abuuri uusan ahayn ka kalaamil bariyati makhluuqaadka kalaamkooda oo kale kalaamka makhluuqaadka waa mid la abuuri laakiin qur-aankan waa kalaam ilaahay oon la abuurin faman qofkii samica maqla hu qur-aankaas maqla oo fa zacama sheega ama ictiqaadiya annahu qur-aankaas kalaamulbashari bashar kalaamkiisi wey inuu yahay ictiqaadiya bashar baa yidhi ama nebi maxamed baa yidhi ama nebi maxamed baa nin dad kalaa soo baray oo ku soo guuriyey bashar kalaa baray oo kolkaa waa kalaamulbashar basharkaas ama nebiga ha ahaado isagaa yidhi hala yidhaahdo ama nebiga dad baa soo baray oo kasoo bartay hala yidhaahdo ou yidhaahdo waa kalaamulbashar faqad kafara qofkaas wuu kufriyey faman samicahu qur-aankaas qofkii maqle oo fazacamaa sheega oo ictiqaadiyey annahu qur-aankaasi kalaamulbashari inuu yahay bashar kalaamkiisa faqad kafara wuu kufriyey waqad damahu allaahu ilaahay wuu xumeeyey qofkaasi wacaabahu wuuna ceebeeyey wa awcadahu qofkaas ilaahay wuu u hanjabay bisaqra naarta saqra layidhaahdo ugu hanjabay xaysu meel qaala uu yidhi ilaahay tacaala wuu koreeyaayo in haadaa ilaa qowlulbashari marka uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu hanjabay inuu ilaahay yidhi sa usliihi saqara saqara gelin doona waqad damahu llaahu ilaahay qofkaas wuu xumeeyey wacaabahu wuu ceebeeyey waawcadahu wuu u hanjabay bisaqara saqara ugu hanjabay xayatu meesha qaala uu yidhi tacaala subxaanahu ilahay waa koreeyaa in haadaa ilaa qowlulbashari sa usliihi saqra kankadi qowlulbashar maahay wax kale ma ah kii yidhi ilaahay wuxuu yidhi sa usliihi waan gelin doonaa saqara saqaran gelin doonaa waa laba aayadood oo mudatir ku jiro aayad shan iyo labaatanaad iyo lix iyo labaatanaad wey falamaa awcada allaahu ilaahay markuu u hanjabay tacaalaa wuu koreeyaa bisaqara saqara ugu hanjabay man qofkii qaala yidhi in haadaa ilaa qowlulbashari qofkii yidhi markuu ilaahay u hanjabay oo saqare ugu hanjabay calimnaa waxaan ogaanay wa ayqannaa waxaan yaqiininay annahu qur-aankii qowlu khaaliqilbashari basharka ilaahayga abuuray qowlkiis inuu yahay oo walaa yushbihu aanan u ekayn qowlalbashari bashar qowlkiis aanan u ekayn maadaama qofkii yidhi in haada ilaa qowlalbashari saqare loogu hanjabay waxaad meesha ka garanaysaa inuuna qowlulbashar ahayn uu yahay qowlu khaaliqilbashar weliba haddana qowlulbashar asun u ekay basharka qowlkan oo kale lamaba imaan karaan jinni iyo inta haddii laisku daro lama imaan karaan qowlkan wax lamid ah waman wasafa allaaha waman qofkii wasafa allaaha ilaahay sifeeyey tacaala ilaahay wuu koreeyaa bimacnan macno ku sifeeyey macnahaas min macaani lbashari basharka macaanidiis ka mid ah qofkii ku sifeeyey oo yidhaahdo ilaahay qowlkiisa qowlka basharka oo kale weeye yidhaahdo faqad xaqiiqo ah kafara wuu kufriyey kolka waa iska caam weeye ninka yidhaahdo kalaamka ilaahay waa kalaamkii basharka oo kale weeye ama sifo kastoo ilaahay leeyahay oo yidhaahdo macnaheedu waa macnaha bani aadamka leeyahay oo kale weeye qofkii yidhaahdo waa kufrinaya ومن وصف الله قفك إلهي سفاية تعالى كريه بمعنى معنى كسفية من معاني البشر البشر معاني سكمتة فقد حقيقة كفر وكفري ومن قفك أبصر أرك أو قلبه سكو أركه هذا كان كديل سوى شاقي إنك قلبه سكو أرك أنتو فير فيري قلبه سكو أرك أو وافير فيري وهو إنك قول البشر وينجري إن سقر اللوغة هجبي بو أركي kolka ninka sidaas qalbigiisa ku fiirfiiriyaan in zajara wuu joogsanayaa ictabara wuu cibro qaadanayaa bale waman qofkii absara arka haadaa kan kadin hadda lasoo sheegay arko qalbigiisa ku arko ku fiirfiiriyaan ictabara wuu cibro qaadanayaa wanzajara wuu ka joogsanayaa can mithli qowli lkufaari kufaarta qowlkoodii oo ah in haada ilaa qowlilbashari iyo wixii lamid ah waa ka joogsanaya wa calima wuxuu ogaanayaa annahu ilaahay bisifaatihi sifaatkiisa xaal u ku sugan yahay laysa inuusan ahaanin kal bashar bashar oo kale inuu ahaan aayaddaa waxaad ka fahmaysaa ninkii fiiriya horta waa cibro qaadan oo waxa weye waa ka joogsanayaa waxyaalaha jifka ah tan kale hadalkaas erayada ay yidhaahdaan kufaarta waa ka joogsanayaa tan kale wuxuu ogaanayaa ilaahay markuu sifaatkiisa oo wato inuuna bashar basharka lamid ahayn والرؤية أركتدا أو إلهي الأرك حق حقوي لأهل الجنة حالي أسقناتي آخر مركز لتغو أو ددكي فريق في الجنة وفريق في السعير اللي راد قارن أي جنة تغان قارن عذابك تغان كو جنة قال إلهي وأركيان أركتدا إلهي أركيان وحق أو إن رمي وواجب أهل الجنة آخرة مركز جنة تغان إلهي أركيان إن رمي وشي واجب وحق إيه bikayri ixaadatin koobid la-aan ay arkaan ma koobi karaan markay arkeen ilaahay ilaahay arag kuma koobi karaan aragti kuma koobi karaan iyo walaa kayfiyatin sidee la-aan sidee buu yahayna kuma arki karaan way arkayaan ilaahay laakiin ma aha sida qof makhluuq markaad arkaysid ishaada ay u koobto ishaad aada ugu buuxsanayso oo dhinac kastaba aad ka xadidi kartid saas oo kale ma aha kayfiyana sidee la-aan wey sida ay ku arkayaan sidee u ahaana ma jirto halkaa waxaad ka fahmaysaa aragtidu way jirtaa laakiin ma aha aragti koobid iyo kayfiye maaha kolka maadaama ay sidaa tahay xataa waxa weeye jihadu kaa jiro xataa ma sheegi karti jihada oo kaa jiro dad kale maanta ma arkaysa ilaahay waad arkaysa laakiin korow jihada korow kaaga muuqanaya way khaldan yihiin waxay ku khaldan yihiin kolka hore sidaas maba soo arooray ilaahay aragtidiis unbaa soo aroortay inuu jiha kaa xigo ma soo aroorin tan kale waxay ku leeyihiin waxaa lagu shabahay qamar yaa lagu shabahay oo leylatlbadri jooga qamarkuna waa kaa koreeya kolka waxaa taa loogu shabahay waxaweye inuu kor kaaga muuqnaa saas oo kale tan kale waxaweye ilaahay jihada korey u sugaan hadda iyo jeer kolka sidaa daraadeed bay leeyihin jihada kore kuugu muuqanaya laakiin waxaas wax soo arooray ma ah inta soo aroortay in lagu gaabsado weye weliba haddaad jiha aad ku sheegtid kolka waxaa weeye waad kayfiyeysay ilan waxaa lagu oran karaa sideed ku aragti wey jihada kore iyuu iigu muuqanayay kolka waa kayfiye kayfiye waxbay yaraateen lama ogola meesha maadaama aad aad jihada aad aad tilmaantay oo jihada mucayan aad ka dhigtay waad kayfiyeysay kolka kayfiyana lama raba meesha ilaahay inuu koreeyo waa la ogsoon yahay koreyn isagoo ulaa'iqayba koreeya laakiin koreyn jiha ma aha culubu jiha ma aha yacni yaan laisku qasin qofka yidhaahdo culuwuljiha ma jiro inuu ilaahay koreynta u diiday dad baa odhanaya culuwuljiha ma jiro markii yidhahan koreynta ilaahay u diidaya war ilaahay isagaa yidhi wahuwa alcaliyu alcadiim qur-aanka ku celceliyay ilaahay wuu koreeya koreyn ana caqliga bani aadamka koobi karin koreyn makhluuqaadka aan koobi karaynin oo maanta makhluuqaadka aan tiisa ahayn una adkayn buu koreeya ma aha koreyn adigu aad tilmaami karto culuwuljiha makhluuqaadka lagu sifeeyaa makhluuqaadka ayaa lagu sifeeyaa jiha wax la yidhahdo ma jiraan way noo imaan doontaa insha allah kolka bikayri ixaadatin koobid la-aan ay arkaan walaa kayfiyatin sidee la-aan ay arkaan kamaa sidii nataqa oo ku dhawaaqay bihi maagaba kitaabu rabbinaa rabbigeena kitaabkiisa oo ku dhawaaqay oo muxuu yidhi kitaabkeena wujuuhun yowmaidin naadiratu ilaa rabbihaa naadiratun wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinta qiyaama naadiratun tii dhaldhalaalaysa wey naadiratun tii fiirinaysa wey ilaa rabbiha rabbigeeda fiirinayso rabbigeeda fiirinaysa waxay ku jirtaa suurat alqiyaama aayadda laba iyo labaatanaad iyo tan saddex iyo labaatanaad wey ilaahay ayadaasaan u daliishanaynaa in maanta ma arkaysa ee ilaahay subxaana watacaala ahlu jannaha ay arkayaan ilaa rabbihaa naadiratun taas wa tafsiiruhu qowlkan ilaahay tafsiirkiisu calaa maa araadahu ilaahay sida oo doonay weeye calaa maa araadahu allahu tacaala sida ilaahay oo doonay wacalimahu uu ogaaday halkaasaa ku dhan haddii lagu yidhaahdo ilaahay way arkayaan yowmaalqiyaama wejiyaalka ilaahay bay fiirinayaan sidee bay u fiirinayaan sidee bay aragtidaasi tahay nadaradaas siday tahay haddii lagu fasiro layidhahdo fasirkeeda waa sidee waa sida ilaahay oo dooniyo oo ogaaday ku gaabso dadkii salafi saalix dadkii dhex galay oo yidhi oo maanta caqiidada iyo inay xaq sheegaan dhex galay waxay ahaayeen in la nabadgeliyo nusuustaas sida ku soo aroortay asxaabtiiba may dhex gali jirin lagama hayo nin saxaabi ah oo nabigeena wariyey ka wariyey oo weydiiyey oo yidhi ilaahay saasuu nuguu sheegay arrintaas siday ku dhici kardhaa ilaahay sidaasna waa yidhi sidaasna waa yidhi adigana yaa rasuulalahi saasaad ku sifaysa saasaad ku sifaysa arrintaas siday tahay macnaheedu muxuu yahay wax yidhi oo nabigeena sidaa u weydiiyey ma jiro laa fii xadiidin saxiix walaa fii xadiidin saqiim sida uu sheegay maqriidi kitaabka maqriisi sheekh maqriisi siduu sheegay fii khudatihi oo ku sheegay wuxuu yidhi lama hayo yidhi kolka waxa weeye halkaa istaag saasaad ku nabadgalaysaa waxyaalaha murumaha ku jira ama aan nas loo haynin ma arkaysa iska dhaaf dad baa ku odhanaya hadduuna jihaad hadduuna jihaad kugu muuqanin saad u arki karta caqliga ma gasho war goorma halkan caqliga ay ku isticmaali karnaa caqliga waa hore aan iska dhigna maadaama ilaahay laga sheekaynayo oo ilaahay isaga iska warbixinayo oo nabigiisa oo ka warbixinayo caqligaaga meel dhigo ado caqligaaga wixii sheega waa run waa sida ilaahay u yiri waa sida isaga ula jeedo waa sida isaga ogaaday dheh halkaa kaga baxo laakiin caqliga ma gasho waa inuu jiha kaaga muuqda waxaan jiha kaaga muuqdan sidee baad u arki kartaa dad baa yiraahda oo haddana sheegayo inuu maaragtay nusuusta raacayo inay nusuusta raacayaan way sheegayaan oo ku gaabsanayaan sidii salaf saalax ay u gaabsadeen isla markaas waxay leeyihin caqliga ma gasho war caqli dadkii caqliga ka shaqaysanaysa oo inagu ka ceebeynayna maaha kolka sidaas baa nabadgeliyada ay qabta وتفسيره قولك أن إلهي تفسير كيس على ما أراده وسي إلهي على ما أراده الله تعالى وسي إلهي أوضانيه أو علمه أوغاد وكل ما شيء كل جاء يمت في ذلك قال صوت شابئ أرتدع كل يمت هو من الحديث الصحيح حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حديث كيمت فهو ماذا حديثك صحيح كما قال ونبي السيويري ومعناه معنى سنة على ما أراد وسوء نبي أولي جيبه نبيين وحكت أراد حديث قال إنكم ترون ربكم يعني وأرك دون يوم القيامة سادو أركيسان قمر كبيرة البدري وأكل سادو أركيسان أكل يا أرك دون حديث أحاديث عينك سوء أرتبها جرته أو دور حديث أه والنبي عليه الصلاة والسلام ku sheegay inay ahlu jannaha aakhare ay rabbigooda ay arkayaan axaadiistaasna haddii yidhaha tafsiirkeeda waa sidee waa sida nabigu u yiri weeye wamacnaahun calaa maa araada ku dhaaf saasaa nabadgelyo badan kolka walaalayaal waxaa weeye culimmadeena hore salafu saalix markii arrimahan ay dhex galeen ulajeedadooda ay ahayd in loo soo celiyo caqiidada sidii nabigeena zamankiisa calayhi salaatu wasalaam asxaabtii ay ogaayeen waxay ku dadaaleen in la nabadgeliyo wixii nusus ku soo aroortay aan la dhexgalin dhexgaladii maadaam dad badan ay ku lumeen oo firqooyin fara badan oo lumay meesha ka dhashay kolka sidaa daraaddeed sheekhan dadkaasoo ka mid ahaa oo leeyahay ha la nabadgeliyo axaadiistii soo aroortay aayadihii soo arooray aayadahan waa inaad tidhaahdaa calaa maa araadahu allahu tacaala wa calima xadiidka saxiixa soo aroorinna فهو صلى الله عليه وسلم كما قال ومعناه على ما أراد sidaas inaad ku dhaaftid inaad dhex gashid ma aha dhexgalidii dhibaato badan ba ka imaanaysa siduu sheekhu noo sheegi doono marka dambe laa nadkhulu geli mayno fii daalika kaa la soo sheegay dhexdiisa ma dhexgalayno oo axaadiista ama qur-aankaas ah amba axaadiistaas aan ma dhexgalayno muta'awiliina anagoo awilinayno biaaraa'inaa ra'yiyaalkayaga aan ku awilinayno ma dhexgalayno walaa mutawahimiina xaalo aan inaga oo wahminayno mood- ismoodsiinayno oo malaynayno biahwaa'inaa nafyaalkaaga waxay jeceshahay aan ku malaynayno ma dhexgalayno oo sidaasaan ku daynayna calaa maa araadahu allahu tacaala wacalimahu fahuwa kamaa qaala wacalaa maa araada baan ku dhaafaynaa laakiin laa nadkhulu geli mayno fii daalika kaa la soo sheegay oo xagga ilaahay ka soo arooray qur-aanka ah amba axaadiista ah oo ka soo aroortay ru'yadaas iyo wixii lamid ah dhexdooda geli mayno muta'awiliina anagoo awilinayna biaaraa'ina ra'yaalka ay ku awilinayna sidaas waa sida muctasilida ay samaysay oo kale muctasilida waxay leedahay ilaahay lama arkayo laa fi dunya walaa fi laakhira walaa ahlu jannaa nin arki karaa ma jiro maxaa yeele aragtida waxaa ka laasimaya tashbiih kolkaasay diideen kolkaa markay sidaa diideen ra'yigooda ay sidaas ku dhiseen iyo haddaba aayaddii ilaa rabbihaa naadiratuntii iyo xadiidkii oo nabigeeni tarawna rabbakum labadiiba si ra'yigooda waafaqsan bay ku awilineen ay ku awilisheen naadiratuntiina waxay ku fasireen bimacnaa korisho bimacnaa bimacna alintidaar ayay ku fasireen si ra'yigooda ay u waafaqsa aayadda maadaama ayna diidi karin xadiidkii tarawnana waxay ku fasireen ru'yadii kuma fasirina bimacna alcilmi bay ku fasireen ogaansho iyay ku fasireen waxay saa u yeelayaan waxaweye ra'yigoodii ahaa inaan ilaahay la arkaynin inay maanta ma arkaysa oo waafaqda aayadda iyo xadiidkaba ay waafaqaan walaa mutawahimiina biahwaaihinaan waxaweye waa kuwa la ilaahay ru'yadiisa waxay lama tahay ru'yada oo makhluuqaadka kale waa kuwa ilaahay u yeelay sifaadkiisa maadaama oo isku isku sifeeyey yacni sifaadkiisa oo ka cabiray waxyaalihii sifaadka makhluuqaadka laga cabiray maadaama uu ka cabiray sifaadkiisa sifaadkan makhluuqaadka oo kale way ku yiri oo maanta kolka ru'yada ilaahay ru'yadan bani aadamka makhluuqaadka is arkayaan oo kale un weeyaan kuwa yiri kuwaasna waxa weeyaan iyagaa ismoodsiiyaha naftooda waxay jeceshahay bay saa isku moodsiiyeen labadaba lama ogolo kolka kuwa awilaya halaashaan ra'yigooda inay aayaddii ama xadiidkii waafaqo ama ma ahee iyaga sida naftooda ay rabta wax isku moodsiiya oo sidaas ilaahay sifaadkiisa ku dureeriya labadaas midna anagu anagoo sidaas ma yeelayno kuleeyahay laa nadkhulu fii daalika kaa la soo sheegay oo axaadiidta iyo aayadahaas ah oo ilaahay ku saabsan ma dhexgalayno muta'awiliina anagoo awilinayna biaaraa'ina ra'yiyaalkayaga aan ku awilinayno aan waafajinayno sida ay samaysay muctasilada oo kale walaa mutawahimiina kuwii malaynaya oo maanta ismoodsiinaya biahwaa'ina nafyaalkaaga waxay jeceshahay anagoo isku moodsiinaynana ma dhexgalayno waa sida mushabihada ay samaysay oo kale maxaa yeelay fa innahu sha'ni maa salima ma nabadgalin bal walaalayaal cibaarada dhegaysta fainahu sha'nii maa salima ma nabadgalin fii diinihi diintiisa dhexdeeda kuma nabadgalin ilaa qof ilaa man qof maahe sallama nabadgeliyey lilaahi ilaahay u nabadgeliyey caza ilaahay weynaaye caza ilaahay casiiz ahaaye wajalla ilaahay weynaaye u nabadgeliyey oo wixii soo arooro uu yidhaahdo calaa maa araadahu allahu tacaala wacalimahu walirasuulihi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulkiisa u nabadgeliyey oo xadiidkii ka soo arooray uu yidhaahdo فهو صلى الله عليه وسلم كما قال ومعناه على ما أراد ninkii yidhaahda kaas unbaa diinkiisa dhexda ku nabadgeli karo ilaahin uu nabadgeliyo rasuulkiisan uu nabadgeliyo oon caqligiisa iyo aara'diisa meel iska dhigo fainahu sha'nii maa salima ma nabadgalin fii diini diinkiisa dhexda kuma nabadgalin ilaa man qof mahay sallama nabadgeliyey lilaahi ilaahay u nabadgeliyey caza wajalla ilaahay wii xaggiisa kasoo orara qur-aanka u nabadgeliyo yidhaahdo calaa maa araadahu allahu tacaala wacalimahu walirasuulihi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay u nabadgeliyey oo yidhi fahuwa kamaa qaala wamacnaahu calaa maa araada oo waradda celiyey cilma maa shay ogaanshihii celiyey ishtabaha isaga ekaaday calayhi korkiisa isaga ekaaday cilmigiisa celiyey ilaa caalimihi kii ogaa oo ilaahayga ah ama nabiga ah u celiyey uu yidhi ilaahay baa og rasuulkiibaa og yiri kaasuu madiidisku nabadgalay ilaahay u nabadgeli rasuulkiisa u nabadgeli wixii ogaanshii isaga ka ekaadana ilaahaygii ogaa iyo nabigii ogaa u celi kolkaas halkaas iyo diintiisa halkaasaasay diinta ku nabadgalaysaa oo waradda celiyey cilma maa shay cilmigiisa celiyey ishtabaha isaga ekaada caleyh korkiisa ilaa caalimihi kii ogaa u celiyey kiisii ogaa walaa tahbutu ma sugnaato qadamu lislaami islaamka gomadiisa ma sugnaato ilaa calaa dahri tasliimi nabadgelin oo ilaahay iyo rasuulkiisa loo nabadgeliya dhabarkeed maaha iyo wal istislaami isu dhiibid oo ilaahay iyo rasuulkiisa lisu dhiiba dhabarkeed maahee ma sugnaato gomada islaamka islaamka waxaa laga dhigay qof soconaya gomud leh gomud ku socdo leh kolka nabadgeliyinta nabadgelinta ilaahay uu nabadgelinayay iyo isu dhiibidda ilaahay uu isu dhiibayay iyo rasuulkiisa isu dhiibayana waxaa laga dhigay meel islaamka ku dul soconayo oo dhabar leh ayaa laga dhigay kolka wuxuu ku leeyahay islaamka gomadiisa haddii aada rabtid inay sugnaato insan bararxanin waxay ku sugnaan kartaa keliya nabadgelin ilaahay nabiga loo nabadgeliyo isu dhiibid hogaansan ilaahay rasuulkiisa lisu dhiibo loo hogaansamo dhabarkeeda unba gomad islaamka ku sugnaan kartaa haddii nabadgelintaasi lagaa waayo ilaahay aada u nabadgelisid wixii xaggiisa ka soo arooray oo nabi maxamed wixii xaggiisa ka soo arooray aada u nabadgelin weydid islaamkaaga gomadiisa way sanbarraxanaysaa islaamkaaga ma sugnaanayo waad gefaysaa buu ku leeyahay ma sugnaanayo haddaa rabta islaamkaaga gomadiisa inay sugnaato waa in lagaa helaa nabadgelin iyo isu dhiibid ilaahay rasuulkiisa lisu dhiibo in lagaa helaa halkaas haddaad weydid islaamkaagii waa sinbaraxanayaa hadduu islaamkaa sinbaraxdana wax kuu bisli ma jiro walaa tahbutu ma sugnaato qadamulislaam islaamka gomadiisa ma sugnaato ilaa calaa dahri tasliimi nabadgelin ilaahay rasuulkiisa loo nabadgeliyo iyo walistislaami hogaansan isu dhiibid ilaahay rasuulkiisa lisu dhiibo loo hogaansamo dhabarkeed maha meel kale kuma sugnaato haddii labadaa la waayo gomadii islaamka way sanbaraxanaysaa faman qofkii raama raadiya cilma maa shay cilmigii raadiyey ogaanshihii xudira la manciyey canhu isaga xaggiisa cilmuhu cilmigiisa laga manciyey cilmigiisa ninkii raadiyey wixii adigu inaad ogaatid lagaa manciyey ogaanshihii haddaad raadisid masalan bani aadamkan waxaa jira wax inuu ogaado laga manciyey baa jirta yacni waa laga manciyey macnaheed ma aha waa laga xaaranteeyeyoo sharcigaa u diido waa ogaan karaa ma aha bimacnaha dabeecadiisa sida u samaysan yahayba markaad fiirisid inuu ogaado waa loo diido ma ogaan karo wey waa laga manciyada maxaa weeyaan ma aha in yacni xaaraan weeye oo ma ogaan karo oo laakiin waa ogaan kara waa loo sharcigaa u diiday ma aha dabeecadiisana uma ogolaynoo maba gaarsiisana wey masalan bani aadamkan waxyaalo badan oo dabeecadiis aan u saamaxaynin inuu ogaada jirto ilaahay daatadiis xaqiiqdeed ma ogaan karo sifaadkiis xaqiiqdeed ma ogaan karo waxyaalaha qeybka ah oon waxba looga sheegin waxba kama ogaan karo kolka waxyaalahaas oo kale inuu ogaado waa laga manciyey waxaa looga manciyay dabeecadiisana keeni kare caqligiisana halkaa gaari karayni aragtidiisa iyo maqalkiisa meesha gaari karayni kolka waa laga manciyey macnaheeda waa sidaas wey kolka waxaa la rabaa qofka bani aadamka ah inuu dantiisa garto inuu taagtiisa garto wixii isaga uu ogaan karo caqligiisa meeshuu gaari karo mahay meel kaloo ka fog inuu wax ka raadina haddii oo maanta maagtiisa meeshuuna gaari karaynin oon waxba ka ogaan karayn hadduu yidhaha halkaasaan kaga shaqaysiinaya kolkaa waa dhibaato isagoo soo hangoobay oo faa'iidan aan lahayn yuu kusoo noqonaya faman qofkii raama raadiya cilma maa shay ogaanshihii raadiya xudira la manciyey cilmuhu ogaanshihiisa la manciyey canhu qofka xaggii laga manciyey oo aan taagtiisa aana lahayn ogaanshihiisa ninkii raadiyey oo walam yaqnac uusan qancin fahmuhu fahmigiisii uusan qancin bitasliimi nabadgelin ilaahay rasuulkiisa loo nabadgeliy uusan ku qancin xajaba waxaa xijaabayo qofkaasi maraamuhu raadiskiisas yaa xijaabaya can khaalis tawxiidi towxiidka kiisa saafiga ahaa buu ka xijaabayaa wa saafi lmacrifati garashada ilaahay la garto xaqiiqda la garto oo saafi a buu ka xijaabayaa wa saxiixiliimaani iimaanka kiisii fiiha buu ka xijaabayaa raadidkiisaas oo raadiyey waxyaalaha uusan ogaan karaynin caqligiisa uusan ku ogaan karaynin raadiska uu raadiyey raadidkaa naftiisa iyaa ka horjoogsanaya iimaankii saafiga ahaa towxiidkii saafiga ahaa iyo macrifadii saafiga ahayd iyo iimaankii saxaxeed ka horjoogsanaya maadaama isaga oo raadiyey iimaankii saafiga aha la heli maayo maxaa yeelay meesuuna gaari karin wuu caqligiisa ugu isticmaalaya kolka caqligiisa wuu kufkufaya kolkaasuu gif ku dhacaya xajabahu ninkaas waxaa xijaabaya maraamuhu raadiskiisaasaa xijaabaya can khaalis towxiidi towxiidkiisa saafiga ahaa buu ka xijaabaya oo wuxuu ku dhacayaa towxiid aan saafi ahayn ilaa caqligiisa uu ugu shaqaysid meel aan faa'iido ku keeni karin wasaafi lmacrifati garashada ilaahay la gartay iyo sifaadkiisii tiyada saafiga ahayd uu ka xijaabaya oo maanta macrifadiisa waxay noqonaysaa mid aan saafi ahaynoo wax ku laran oo ku dhexdhehan bay noqonaysaa iimaanka waa saxiixil iimaan iimaankiisa kiisii fiyuban waa ka xijaabaya iimaankiisa saqiim buu noqonaya kolkaa fayatadabdabu ninkii kolkaa wuu noqnoqonaa bayna alkufri waaliimaan iimaan iyo kufri dhexdoodu noqnoqonaa maxaa yeele caqligiisa meel aansuun faa'iido ku lahayn iyuu ugu shaqeeyey kolka koluu rumeeyo oo wax asiiba runtii asiiba iyo koluu kaafir noqdo oo runtii ka tagowi watasdiiqi watakdiibi rumayn iyo beenin dhexdood iyuu noqnoqonaya kolna waxbuu rumaynaya oo tasdiiqi baa laga helaa kolna waxbuu beeninaya oo wixii jirou beeninaya in caqligiisii baa dhacdhacaya kufkufaya waliqraari walinkaari qirid oo wixii la qiro iyo inuu inkiro dhexdoo noqnoqonaya inuu wax qiro iyo inuu wax inkiro muwaswisan isagoo waswaas u saaxiib ahoo oo wixii aanan ku kalsoonayn taa'ihan oo wareersan shaakan isaga oo shakisan saasuu ku noolaanaya laa mu'minan mu'min isagoon ahayn mu'minkaasoo musadiqan wax rumeeyey walaa jaaxidan ku wax diiday oo mukadiban wax beeniya aan ahayn nin wax beeniyoo dhan u dhacay oo diidayna ma noqonayo nin mu'min ah oo musadiq ah oo toosanna ma noqonayo labadaa dhexdooduu noqnoqonaya maxaa yeele caqligiisi baa gelibgelib iska ah kolkii isagii gelibgelib buu noqonaya maxaa yeele caqligiisa u ictimaaday kolka lama rabo sidaa daraaddeed inaad saaad u nabad gashid waa inaad iska taagtaa meeshii dadkii hore ay istaageen waa inaad nabadgelisaa ilaahay rasuulkiisa saasuu ku leeyahay sheekh daxaawi walaa yasixu ma ansaxa aliimaanu rumayn biru'yati ru'yada la rumeeyo aragtida ilaahay in la rumeeyo ma ansaxdo liahli daari salaami nabadgelyada daarteed ehelkeeda xaalay u sugnaatay ru'yadaas ahlu daarusalaam waa ahlu jannaha wey nimankaas ahlu daarusalaam waa ahlu jannaha ah ru'yaa u sugnaatay ru'yadaas in la rumeeyo waa waajib rumaynta oo la rumaynayana ma ansaxdo liman qof uma ansaxdo ictabarahaa ru'yadaas fiiriyey oo minhum dadka ka mid ah biwahmin mala ku fiiriyey oo amase ta'awalahaa ru'yadaas awishay bifahmin fahmi kasid ku awishay uma ansaxdo maalan wuxuu ku leeyahay inay dadkaani inay ahludadka mu'miniinta waxaa laga raba waajib ku ah ahlu jannaha inay ilaahay arkayaan inay rumeeyaan waa waajib kolka ninkii diida ru'yadaas waa gaal kolka qofkii yidha anuu ru'yadaas waan rumaynayaa laakiin sida aan malaynayaan ku rumaynaya yidhaahdo oo maalan ilaahay waa la arkaa laakiin aragtidiis waxay lamata aragtida makhluuqaadkan oo kale wey oo sidaas oo ru'yadii waa rumeeyey laakiin wahmigaasuu ku rumeeyey malahaasuu ku rumeeyey kaas oo kale lama odhan karo ru'yadii waa rumeeyey nin diidi buu lamid yahay mid kale yidhi anugu ru'yadii waan rumeeyey laakiin aniga oo ru'yadaas awilanayo oo macnihii anigu aan fahmay ku awilanayo oo cilmi ah ama intidaar ah anagoo ku awilayaan rumaynayaa qofkii yidhaahdana ru'yadii la rabay isagana ma rumayno labadaasba ru'yadii way khilaafsan yihin waxay lamid yihiin qofkii diiday qofkii diiday lamid yihiin ru'yada waxay ku ansaxaysaa in sida qur-aanka oo sheegay xadiidka oo sheegay aada u rumaysid bikayri axaadatin walaa kayfiya haddii aada diididoo tidhaah ma jirto ru'yada gebigeedba waa gaalnimo waxaad ru'yadii waan rumeeyey laakiin ru'yadan bani aadamka unbay lama tahayna iyadana waa saas oo kale waa mushabiha waxaad tihi waan rumeeyey ru'yadaas laakiin macnaha loola jeedaa sidaas ah haddaa ku rumaysidna iyadana waxa weeyaan waa muctasiladii hadalkeedii labadaasba ru'yada ay iimaanka ay ru'yada rumaynta ay rumeeyeen sax ma ah sidaas kuma ansaxdo waxay ku ansaxdaa sida musanifka oo noo soo sheegay walaa yasixu ma ansaxdo aliimaanu iimaan biru'yati ru'yada la rumeeyey ahli daariisalaami xaalay u sugnaatay liman qof uma ansaxdo ictabarahaa ru'yadaasi fiiriyey oo minhum dadka ka mid ah biwahmin mala ku fiiriyey si uu militaawiin si uu taawiyey oo amase ta'awalahaa ru'yadaasi awishay oo bifahmi kasid isaga si uu kasay oo ku awishay id cille kaana wuxuu ahaa ta'wiilu ru'yati ru'yada fasiradeeda iyo wa ta'wiilu kulli macnan macno kulligii fasiradii macnahaasoo yudaafu loo aaneeyo loo idaafeeyo ilayhi ila rububiyati rabbinimada loo idaafeeyo ta'wiilkeedu wuxuu ahaaday bitarki ta'wiili ta'wiilka tegidiisa ahaaday iyo walusuumi tasliimi nabadgelinta laasimadeeda ahaaday wuxuu ku leeyahay ru'yada fasiraadeeda iyo macno kasto ilaahay loo aaneeyo oo ilaahay loo idaafeeyo oo ilaahay rabbinimadiisa loo idaafayo fasiraadeeda haddaad rabtid waxaa weeye fasiraada oo laga tago nabadgelin oo la laasimo wey haddaad sidaa yeeli weydid ru'yadii iyo macnihii ilaahay loo idaafayey tafsiirkoodu ma haysid haddaad rabtid inaad fasirtid macnihii ilaahay loo idaafayey fasiraadda waxaa u ah inaad fasiraadda ka tagtid oo nabadgelyo aad laasimtid id cille kaana wuxuu ahaaday ta'wiilu ru'yati ru'yada awilideeda macnaa fasiraadeeda iyo wa ta'wiilu kulli macnan macno kulligii macno hoose yudaafu loo aanayo ilayhi ila rububiyati rabbinimada loo aanayo oo loo idaafayo fasiraadeeda bitarki ta'wiili ta'wiilka tagid buu ahaaday fasiraad oo laga tagay iyo walusuumi tasliimi nabadgelin ilaahay rasuulka loo nabadgelin laasimadeeda wacalayhi kaa korkiisa madkuurkan oo tarku ta'wiil walusuumu tasliim ah iyo diinulmuslimiina muslimiinta diinkooda ahaaday diinka muslimiinta saasuu ku socdaa in nabigeena loo nabadgeliyo ilaahayna loo nabadgeliyo oo fasiraada laga tago waman qofkii lam yatawaqac aanan iska jirin annafya anfin aan iska jirin anfin oo ilaahay wixii u sugnaaday ka anfiyo oosan iska jirin watashbiiha tashbiih ilaahay oo khalqigiisa lagu shabaha sifaadkiisa sifaad khalqigu uu leeyahay oo kale la yidhaahdo zalla wuu simbirrixdaa walam yusib asiibi maayo atanziiha nasihidna asiibi maayo wuxuu ku leeyahay ilaahay wuxuu isaga isu sugay oo nafyigii nabigeena u sugay wuxuu ku leeyahay anfini inta aad tiraahdo waxaa ka dhalanaya tacadudulilaahiya uluuhiya ilaahnimada tacadudkeeda ka dhalanaysa qudradii iyo cilmigii iyo wixii oo isu sugay iyo ru'yadii wixiioo idil sug wixiioo idil sug haddaad tirahdo waan anfinayaa calaashaan tacadudulqudamaa qudamada iyaa tiroobaysa darteed aad u anfisid waa simbirrixanaysaa tansiih ma asiibaysid haddii aad tiraahdo sifaadkii aad sugtid laakiin aad tiraahdo waa sida sifaatulmakhluuqiin oo kala weyna waad simbirrixinaysaa tansiih ma asiibaysid waman lam yatawaqac ninkaana iska jirin an nafya anfin ilaahay oo sifaadkii oo isu sugay ama nabigeenu u sugay laga anfiyo qofkaana iska jirin sida muctasiladu ay samaysay ama jahmiyada ay samaysay oo kale watashbiiha tashbiihi qofkaana iska jirin oo sida mushabihada samaysay oo kale oo ilaahay sifaatulmakhluuqiin oo kale leeyahay tiri zalla qofkaasi wuu simbirrixanayaa walam yusib asiibi maayo atansiiha tansiih asiima walidaalika sidaas haddii kale haddii caqiidada kaa xumaatan waa dhibaato fisqu lcaqiida aqbaxu min fisqi ljaarixa balyida caqiidada oo fisqi kaaga dhacay waxay ka xun tahay jaarixada oo fisqi kaaga dhacay kolka walaalayaal waxaa weeye nabadgelyada sidaasay ku fiican tahay ma aha inaad dhex gashid caqiidada hadday ka xumaato afcaashaadii oo dalba khatar ku jirta faina rabbanaa rabbigeena subxaanahu watacaala jalla koreeye jalla weynaaye wacalaa koreeye mawsuufun kula sifeeye weye bisifaati lwaxdaaniyati kelinimada sifaadkeeda kii lagu sifeeyey wey mawsuufun kula sifeeye bisifaati lwaxdaaniyati midnimada sifaadkeeda kii lagu sifeeyey wey oo lagu tilmaamo mancuutun kula nactiyeeye wey binucuuti lfardaaniyati kelinimada nactiyaalkeeda kii lagu nactiyeeyo lagu tilmaamo wey fa ina rabbanaa rabbigeena jalla weynaayo calaa kuriya mawsuufun kula tilmaamo wey bisifaati lwaxdaaniyati midnimada tilmaamaheeda lagu tilmaamaa kolka midnimadaas mancuutun kula nactiyeeye wey oo lagu sheego binucuuti lfardaaniyati kelinimada waxyaalaheedii lagu sheegi jiray oo loo aanan jiray kii lagu sheeg lagu sifeeyey wey kolka sifa iyo nacti waa isku mid waxaa kale layidha tan kale waxdaaniya iyo fardaaniyana waa isku mid xooga waana la kala duwaayo waxdaaniyada waxay u noqonaysaa xagga daatada sifadana sifaadka yani sifaad waxay u noqonaysaa xagga sifaadka sifaadka daatiyada ah nucuudan waxay u noqonaysaa xagga sifaadka yani maata afcaasha fardaaniyadana xagga afcaashay u noqonaysaa waa la yidhaahdaa laakiin waa isku mid wey kolka ma leysa ma ahaanin fii macnaahu ilaahay macnihiisa ku kusugan ma ahanin axadun axad oo min albariyati makhluuqaad ka mid ah axad makhluuqaadka ka mid a ilaahay macnihiiskii kusugan ma ahanin ilaahay isagaa farda ah isaga oo isagaa waaxid ah sifaadkiisa oo kalena wax leh ma jiro sifaadkiisana isaga unbaa iska leh waa sifaat alwaxdaaniya iyo sifaat alfardaaniya wey watacaalaa ilaahay wuu koreeyaa can ilxuduudi xuduud waa ku koreeyaa suhudimo waa ka koreeyaa ilaahay suhudinimo ma laha suhudintaas xuduuddaasi ama ha ahaato macno xad loo yeelay la tacriifiyo oo layidhaha xaqiiqdiisa waa sidaas ama ma ahee xuduud oo layidhaha masalan iminka gurigaagan xuduud buu leeyahay suhudimo oo ku dhammaaduu leeyahay beertaadu xuduud bay leedahay suhudimo ay ku dhammaatay leedahay ilaahay xuduuddaas oo kale ma laha oo xisiga ah iyo xuduuddaas oo kale macnawiga ah oo tacriifaadka ah oo shayga lagu tilmaamo lagu xadeeyo labadaas ilaahay waa ka koreeya walghaayaati ilaahay haayaadna waa ku koreeya haayaad meelo haayo oo isaga ku haayoodo oo ku intihoodana ilaahay waa ka koreeya haayaad ma laha haayaad oo ku dhammaado ma arkaysa oo layidhaha halkaasuu ku egyahay oo halkaasi haayadiisu ay tahay ama xagga haaya xisiya ha ahaato ama haaya macnawiya ha ahaato midna ilaahay ma laha wal arkaani arkaan ilaahay waa ka koreeya iyo wal aclaa iyo xubnana waa ka koreeya arkaanta iyo aclaada waxa weeye arkaanta waa xubnaha laga maarmaanka ah oo haddii la waayo qofka uusan jirayn waa sida madaxa oo kale sida wadnaha oo kale ma arkaysa waxyaalahaas oo kale iyo rukni la yidhaahdaa oo qofka jiritaankiisa looga maarmaanka u ah aclaadan waxa weeyaan xubnahan kale uu leeyahay wey sida lugaha gacmaha dhigaha oo wax ku maqlayo indhaha oo wax ku arkayo afka ma arkaysa afka oo carabka oo ku hadlayo saas oo kale kolka ilaahay arkaantaas ma laha arkaantaas oo kale waxyaalaha xubnahaas oo kale oo maanta qofka laga maarmaanka u ah oo isaga jiritaankiisa yacni laga maarmaanka u ah taas oo kale ma laha rukni waxaa la yidhaha sheegi wixii gobolkiisa ah oo laga maarmaanka ah xubnahana ma laha xubnahaas oo kale dhigo wax ku dhegeysto indho wax ku arko ma arkaysa jaarixadan oo kale ah oo xubnahan oo kale anugu aan haysana gacmo wax ku qabtaas oo kale ma laha ilaahay waa ka koreeya subxaanahu wa tacaala wal adawaati adawaadna ilaahay kii ka koreeya wey adawaadna ma laha adawaad oo wax ku qabsado adawaadkaas ama xubno ha ahaadeen amase alaab meel u taalla ha ahaato xubno oo wax ku qabsado ma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shaqada oo qabanaya oo ugu kaalmaysto ama alaab kaleo sida yaabada oo kale ama miinshaarta oo kale meel u taallo oo wuxuu isagoo kolka oo sameynaya oo ku hirgeliyo adawaadtaas oo kalena waa ka jar ilaahay waa ka koreeya waxaasoo idil ma laha wa tacaala ilaahay wuu koreeyaa can ilxuduudi suhudimiyaal waa ka koreeyaa sawaaun kaanat xisiya oo macnawiya walghaayaati haayaad oo isaga kolka oo ku dhammaada saas oo kale in ilahay waa ka koreeya wal arkaani arkaan waa ku koleeya rugniyaar tiirar oo isaga oo tiirar u ah oo jiritaankiisa oo ku tawaqufayo kaasina ilahay waa ka koreeya wal cadlaa iyo xubnana waa ka koreeya xubno oo isaga wax ku qabsado wal adawaati adawaadna waa ku koreeya oo isaga wax ku qabsado laa taxwiihi ilaahay ma koobto aljihaatu jihooyinka ma koobaan jihooyinkii asitu lixda ahaa ma koobaan ilaahay qof makhluuq kasta wuxuu leeyahay lix jihou leeyahay xag hore xag dambo kor iyo hoos midig iyo bidax iyuu makhluuq kasta leeyahay lixdaa jiha mid koobayso ma jirto lixdaa jiha mid aada leedahay ilaahay jihadaasuu igaga kooban yahay ma jirto sheekha wasida cad buu u inkirayaa inuu ilaahay jiha koobayni jiha koobaysa ma jirto halkaas waxaa jira oo aan ka caddaynayaa salaf qur-aanka kuma soo aroorin lafdu jihati alculuwi ow jihati alculyaa qur-aanka ama axaadiista kuma soo aroorin salafu saalix oo saddexdii boqol ana wax lafduljiha ilaahay u aaneeyey oo ku sheegay ma jirto kolka bal waxaa jirta salafu saalix raggii jihada u banbaxay way inkireen waaba sida sheekhan oo kale jihada waa ka inkiraya ilaahay sidaas oo kale imaamu shaafici kitaab wuxuu leeyahay alfiqhu lakbar la yidhaahdo oo sida kitaabkan abuxaniifa loo aaneeyo oo kale ah kitaabkaas markuu qorayeyna isagana sida sheekhan ulajeedada oo kaleha oo kale ula jeeday oo ah in dadka laga joojiyo in la dhexgalo sifaadka ilaahay oo ilaahay isaga isku sheegay ama nebigeena uu ku sheegay in la dhex galo kitaab saasoo qoray kitaabkaas wuxuu leeyahay munazahun can iljihaati can iljihaati walmakaani jiha iyo makaanba waa ka nasahan yahay ayuu leeyahay kitaabkiisa alfiqhu alakbar saasuu ku qoray kolka waxa weeye raggii u banbaxay oo imaamu shaafici ka mid ah jihada ama ma ahe sheekhayna aan imika aan hayno ka mid ah jihada way inkireen dadkana siday u badan yihiin lafduljihaan maba sheegaanba wax ilaahay u aanay lafduljihaan ma jirto kolka waxaa jirta suurado in la yidhaahdo qur-aanku wuxuu sheegay fawqiya yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi axaadiisay ku soo aroortay fawqa carshihi dee fawqada iyo aljihatu alculya ama jihatu alculuwi su isku macno ma aha in la yidhahda suurad haddayba fawqiyo soo aroortay lafdiga unbaan soo aroorin lafduljiha macnihiisii waa la haayaa in la yidhahda suurooda walaalayaal taasi waxa weeyaan ma aha lafdulfawq macnaahu awsac min lafdi jihati alculuwi meelo badanoo lafdu jihati alculuwi ama jihati alculya lafdigaas aan ku dhici karayn iyo lafdulfawq oo ku dhaca masalan waxaa ka mid ah wa fawqa kulli dii cilmin caliimun aayadda markaad fiirisid qof kastoo cilmi leh midoo ka cilmi badan iyo ka koreeya ayaa jira macnaha wuu ka koreeyada jihada korew ka xigaa looma jeedo markuu fircoon leeyay wainaa fawqahum qaahiruuna reer banuu israa'iil korkoodaan nahay markuu leeyahay iyagu meel guud ay ku jiraan isaga korkuu ka degan yahay ma aha ina allaha laa yastaxii an yadriba maalan maa bacuudatan famaa fawqahaa bacuudo iyo wixii ka koreeyo oo waa maxay yarada kaga koreeyo maalan yarada kaga koreeyo ama jism ahaanba xoogaa ka koreeyo laakiin looma jeedo famaa fawqaada bacuudada wixii jihada karu ka xig looma jeedo kolka fawqiyada macaanidaasoo idil aan markaad aan ugu isticmaalnay lafd jihati alculwi culuwi ama jihati alculya looguma isticmaali karo kolka isku macno ma aha isku macno ma aha oo taa looma daliishan karo kolka walaalayaal maadaam waxaan aan wadno ay tahay caqiidadii islaamka oo sheekhan siduu noola hadlayo aada arkaysaan waxaa wanaagsan inaan ku gaabsanno wixii soo arooray keliya dadka waxaa isugu imaan karaan waxay wada ogol yihiin dadka firaaqda kulligood waxay ogol yihiin iminka joogto dadkii salafu saalix nin wax ka qabaa ma jiro kolka halkaasa la isugu imaan karaa aqwaasha khalaf waanu aqrinay wax badan laakiin haddii aan rabnay inaan midoowno ama caqiidadayba ay sax noqoto halkii salafu saalax ay ka taagnaayeen nusuusta qur-aanka iyo nusuusta axaadiista waa inaan iska taagnaa maadaama lafduljiha uusan soo aroorin oo salafu saalixna wax ku hadlay aan jirin kii ku hadlayna oo inkirayo waa sida sheekhan oo kale way diidayo oo ilaahay jiha male leeyahay waa sida imaam shaafici oo kale waa inaan raacno weeye ninka jihado jiha ma jirta yidhaahda ma ah inuu culuwi ilaahay ka inkirayo culuwigi ilaahay wuxuu leeyahy waa culuwi mutlaqa ahoo aan jiha koobi karin oo jiha iyo culuwi isku mid maha culuwiga ilaahay lama qiyaasi karo oo culuwuljiha laguma qiyaasi karo tan kale xataa ibnu taymiin naftiisa wuu ogolyahay wuu qirayaa lafduljiha inuusan soo aroorin kutubtiisa waa ku qorayaa laakiin dad baa waxay ku odhanayaan war jihada maxaa loo jeedaa amar mawjuud ee miya mase waa amar cadami ah haddii jihada amar mawjuud ee loo jeedo mawjuud waa laba shay mawjuud waajibulwujuud ah iyo mawjuud jaa-isulwujuud ah wey mawjuud waajibulwujuud waa ilaahay iyo sifaadkiisi kolka jihada mawjuud waajibulwujuud ah ma soo galayso mawjuud waxay soo galaysaa jaa-isulwujuud ah kolka haddii taa loola jeedo jihada sidaas oo kalea ilaahay ma koobi karto oo waa run wey jihadaas ma laha laakiin haddii loola jeedo kule jihada amar cadami ah haddii loola jeedo maxaa diidayo ayaa lagu leeyahay oo ma fawqa ma fawqa alcarshi ah ma fawqa alcaalam ah maxaa diidayo taasi waxa weeye war heer laba shay baa ka imaanayso war ilaahay ma waxaan ku sifeynaa amar cadami ah amar cadami miyaan ku sifeyn karnaa ilaahay tan kale waxa weeye in amarka cadami jiha la yidhaahdo ma xadiid baa sheegay mase qur-aan baa sheegay mase luqada carabiga kusoo aroortay jiha waxa weeye amar nisbi ah wey amar nisbi ahoo mawjuud ah wey oo maanta iska cado kutubta darsaasha ku fasirta ninkii raba wuu fiirin karaa kutubta ama naxwada ama kutubu luqa wuu fiirin karaa amar cadami ahoo meelan caalamkaba aan ahayn jiha ayaa yidhi kolka halkaasaa loola jeedaa iyo waxaas oo kale walaalayaal taas inaan eh, isku cadaadina maaha ilaahay amar cadami ay ku sifayn mayn oon leenahay jihada amarka cadamiga ee halkaas wey amar cadami iyo waxba